culimada masjidka daaruliimaan deegaanka daarisalaam ee magaalada muqdisho ayaa dalbaday in laga qayb qaato dhismaha masjidka oo maraya dhismihiisa bilow sheekh abuukar xasan maalin oo ka mid ah culimada magaalada muqdisho ayaa dadka wahaysta ka codsaday inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka halkan aanu ku sugannahay waa masjidka daaruliimaan ee ku yaala daarusalaam waddada daarusalaam gaar ahaan warshadda shaakir dhinaceeda bari walaalayaal masaajidkan sida aada indhihiinnaba ka arkaysaan waxaanu goordhow aanu bilownay dabaqii ayaanu bilownay waxaa jiray marka bishii sagaalaad tobankeedii ayaan fariin waxaanu la wadaagnay dadka ku xiran beijkan duruusta hadda laga faafiyo iyo beijaj kaleba oo laga sii daayey fartiintan oo xataa t v-ga qaranka uu ku jiray iyo beijaj kale oo walaalaha ay ka sii daayeen fartiintaas oo ku saabsanayd hal doolar ku dhiso beyd ilaahay hal doolar ku dhis beyd ilaahay hadda marka maanta waxaanu doonaynaa wejigii labaad qeybtii hal doolar ku dhis beyd ilaahay ayaanu rabnaa halkan inaanu ka bilowno laakiin inta anaanu wejiga labaad u gudbin waxaan rabnaa inaanu istusno bal halkii doolar oo aad beydkan ilaahay ku darsatay waxa uu kuu qabtay iyo kaydka kuu yaalla adduun iyo aakhiro walaalayaal marka dhinacan waxaa naga xiga balaawadh oo markaa loogu tala galay masaajidka shubkiisa in loogu diyaariyo walaalihii iskaashaday walaalihii maaragtaa yacnii isku soo darsaday hal ilaa labaatan tiir way ku dhow yihiin labaatan tiir way ku dhow yihiin oo sidaa shub ah waxa shamiito tiirkaa galay waxa bir galay waxa jaay galay waa halkaagii doolar bal meeshuu kuu galay fiiri halkii doolar walaalayaal sidaas awgeed birahan hadda aad arkaysaan oo lagu tiirinayo shubka lagu celinayo waa ijaar waxa ijaarkaa lagu bixiyey waa halkaagii doolar marka sidaa awgeed waxaanu rabnaa walaalayaal in aan la fududaysan mashruuca halka doolar oo beydka ilaahay aada ku dhisayso ma ogtahay halka doolar walaalayaal waxaa laga yaabaa in ilaahay subxaanahu watacaala kurbadaada uu kaaga siibo waxaa laga yaabaa ka waran hal doolar oo ilaahay subxaanahu watacaala xanuunku hayey uu kaaga caafiyo ka waran hal doolar oo ilaahay subxaanahu watacaala dembigaaga uu ku dhaafo oo beydkaa ilaahay aad ku dhistay ka waran hal doolar oo culaysku haystay iyo kurbaha ku haysatay ilaahay uu kaaga faydo ka waran hal doolar oo beyd ilaahay intuu kuu galay shamito lagugu soo iibiyey ama bir lagugu soo iibiyey walaalayaal sidaa awgeed hadda masaajidku waxaa ka harsan shubkii hadda in la saaro waxaa loo diyaarinayo waa shubkii waxaa hadda ahamiyaddeennu ay tahay inaannu iska kaashanno oo halkaa doolar aanu ku soo iibinno birtii iyo jaayigii iyo shamitadii birtaas iyo jaayiga iyo shamitadu lacag badan wey laakiin adiga waxaa lagaa doonayaa waa hal doolar bis halkaa doolar haddii aad soo tuurato boqolaal qof ama kumaan kun oo qof ay soo tuurtaan gaar ahaan dadka hadda waxaanu si toosa ula hadlaynaa beijkan ku xiran beijkan dadka ku xiran laba boqol oo kun ayay kor u dhaafeen labada boqol oo kun kala bar haddii hal doolar ay soo tuuraan beydkan ilaahay waa dhammaystirmaya walaalayaal sidaas awgeed walaalayaal alle subxaanahu watacaala qur'aanka wuxuu ku leeyahay faman yacmal mihqaala daratin khayran yara ilaahay wuxuu leeyahay dhuura caso qadarkeedoo kale oo khayra qofkii sameeya wuu arkahaya natiijadeeda wuu arkahaya adduunyadana natiijadeeda wuu ku arkahaya qabrigiisuu ku arkahaya natiijadeeda qiyaamahana wuu ku arkahaya natiijada mihqaala dara ilaahay cabira nabigeenna wuxuu yidhi salى اllahu عalيه wasalam laa taxqiranna min almacruufi shay-a shaygu hadduu macruuf yahay oo ilaahay loogu dhowaanayo hayasin waxaa laga yaabaa wax weyn inuu kuu dhalo marka halka doolar hayasin dhismaha masjidka daarul iimaan deegaanka daarusalaam ee magaalada muqdisho oo dhismihiisa soo maray marxalado kala duwan ayaa xilligan waxa uu marayaa dhismihiisa wejiga labaada